إلى ما ذلك بسم الله الرحمن الرحيم lixdii qoomaha lahayd ayaa qada laga casubay qabuuraha qoonka nool kuwii qoday baa u qaday qamaamiirtii sarsare qursigu meeshuu ku jiray markay qooraansadeen mid quu jecel baa qawaday qorshaha dheeraad ka damac maquurana waa qaduuc intuu qaadaba ka qubay qoslaayana qaybta ba'an qaskiya sheekada qarriban qosol iyo maad ka dhegay fixdiisii buu qabsaday ilkuhu waatay qubteen ninkii qoonsiga badnaa qexdaa baledqala ka fahan xumaan loo qariyey mood qastigu waa aniga yidhi qadwaan iyo qaar labood qabwaynaa faan qabsaday isqaadqaadyo isqoox qar iyo buuro isla fuul wuxuu yidhi qoonanlow anoo keliyaa qumane dadkaan kala qiima ma leh ninkii quursiga badnaa asaan weedhaa la qabin qadaad iyo qoob ka eeg warkiisii ruux qarwiyo waxaan qabadgelin ku sheeg halkaasaa la ysqabsaday qir iyo herig baa dhacdoo qabay orgoba la yidhi sidii qaandiday la yaac kabaantii lagu qabaan qabaalkii madaxa dare qablama qoor garabtankii qablama qayliya sawaxan qabyow kii qoob cusla qarraac noqi kaan qatimin mid quutiya kii qaldhabay laqulub quudkii xumaa qudiya xeela isku dhece dabeetana qayladiyo qubtii haabiil ku toos qabuurta ka soo hilhilay qalyuub dheer buu ahaa qabriga waayuu ku jira aboor baa qoray lafaha indhaha qaybtaa dhixiyo qundiga dhuxushaa maqnay qabuuraha qoonka nool kuwii qowmiga ahaa qabyaalada sharaf u qaba ee wax kala qaadqaadi jiray walaalaha qaybin jiray u qume haabiil qashuuc qosol lagu soo dhowee qiiroodoo qaar ku burur qalcad sare looga yeer qudbayoo hadal la yidhi wuxuu qaybtaa ku helay qiyaadada loogu xulay qabuuraha qoonka nool ninkii qoday buu ahaa qabyaalada dunida baray qabyaalada ruux u dilay qurgooyada dunida baray ilaa qaabiil markii walaalkii isqoorta jiray tukuhu qaylada ma dayn hadda ilaa qaabiil markii walaalkii isqoorta jaray tukuhu qaylada ma dayn markuu dhiiggii qulqulay qalbigu waasuu u jabay qaqduu yidhi buu ku tegey hadduu weli qaadan yahay wuxuu qaaqdaw hayaa qiyaas orodaan lahayn qublaha ugu roorayaa wuxuu qaybtaa dembiya qadaadka u fiiriyaa qax weeye qayladhaan qodmiyo duugmaa u taal qariirada lagu kafmiyo qoreerada lagu kafmiyo qoryo loxod buu sidaa kan lagu qaaduu wadaa xabaal baw qarax la'ayd qabyay hawshii u tahay qisadu yaa bay lahayd ninkii qaaruun ahaa qabkiiyo faankii qarribay ibliis qaabkuu u siray adduunsuu wax u qatalo habkuu eebba u qallibay qaraarkii mawdka iyo qaxankii jahannabaad dadkiisii uga qise u qiray qoonkii jeclaa u qabay ruux qiimo badan inuu qaninimo adduun quruxdiiyo hoolihii qasnadihiisii hantida qabriga keligiis ka galay naftiisa u qaawan yahay quraanjada miil u yahay qariidaan qadiya subax khasaariya qooma maay kuwii qaabiil u qabay inuu yahay ruux u qalan inuu kuwii qaaruun u qabay inuu yahay ruux u qalan inuu quursado naflaha qabbaankiisii noqdaan ku qooqoo qunu mulkiyo qiyaaskoodii ma dhumay markuu qalinkii angegay ma qaateen ma qaateen qalad marjuuc qarnigii nebi aadan iyo qaruuntayna haddaa ilaa iyo qooma nuux wixii qooqaa qarqamay amaan qaab kale u dhumay fircoon qoodha u ahaa qareenkooduna ibliis sidii eebba u qallibay markay qaadaadhigeen qabuuraha qoonka nool qoraa weyn oo ka mid ah qalbigu waa horo angegay qofnimadii mootan tahay qolofkuna debadda yaal ayaa sheekada qabsaday dunaa laga soo qulqulay dad baa qaarada ka yimid murtida soo qayba yidhi ilayn mara yahay qurxoon qatal baa kugu jirtee waxaad qaaliga u tahay qofaan jirin baad bishaa ilayn qowl lagu hadlaba qofkii yidhi buu ku baray afaan sama loo qorayn qubaashka inuu ka tago maxaa qiimo ugu sugan wuxuu qoday laab qarmuun wuxuu qabay buu wuxuu qoday wuxuu qoday laab qarmuun wuxuu qabay buu qufacay qaras buu soo matagay ma qaranina waa quftamay habluhu qalabkay xirtaan quruxdooda u astura ku qaateen labada qowl ku qaateen labada qiil qur-aanka iyo qowlka nebi ku qaameeyoo ku qadaf khatar iyo halis ku sheeg ku qiimee shay qubxo ah qisas baali ah ku sheeg u qontee duul qalaad wuxuu qalabkaas u galay wuxuu qaladkaas u galay jariimada loogu qoray ilaahiis ugu qaldamay qabriga nolosha u galay qudhiisa u aasayaa qarbiga suu wax uga helo qalinka inuu ka gado qolyaha diintaanka dhana qaruumo ismaalka jeceb qabuuraha qoonka nool qadiya dhuunaa u daran qudoo subaglaa ku filan kan qaataa waa qoslaa uwaaxu hadduuna rugin wadaamuhu qaadin maax qumbaha loo darin fandhaal qawado qoortana gembiye qaldhabe quus iyo yuhuun qabriga noloshaa ku duma qiyaamuhu wow markaas qoriba qiiqiis uree qof wali qowlkiis hadlee qiilana qiiquus ilee qisana yaabkeeda lehe qarkii bari fooshayoo qanaantiiya qoobqanaan qayliya sawaxan dhulkii qaban waayayoo agtiisii laga qaxo qarkii bari foshayoo qanaan qayliyasa waxaan dhulkii qaban waayayoo khatartuu soo wadiyo qumbuladaha laga baqoo agtiisa laga qaxo quraanshada dhalay miyaa hankii loo qabay ma qubay hablaha qaawanida nacay qarsaday qaaliga sirtaa quruxdoodii asturay maxay qaladoo galeen ditoorrada qayliyiyo qoraayada daba dhigtay qimaarka iyo marada adag maxay uga qayliyeen su'aashaa qaabka daran jawaabteedoo qayaxan tilmaan lagu qeexi kare qisiya maahmaah u qaran fudayd lagu qaadan karo qaamuuska haddaan ka dayo qoon baa daanyeer qarkiiyo qarfada saarnaa wax badan rabaayadu soo qabsaday qalayf bahal buu u yahay haddana qoon buu lahaa qallayf bahal buu u yahay haddana qoon buu lahaa qush iyo daaf baa qarrabay qabyuu araggii ka dhigay qun aan waxu eegi karin quraarada arag sidaa dabeetana loogu qoray khasaara waxay ka timid dirdow daanyeer miyuu muraayada qaadan jiray qadaadka dambuu gashaday qanaaciyo nuur ma helin haddana qoobkuu ka lulay qam weeyaan weli mugdigu mar kale soo qaadiyadoo qarqarkiiyo dhabarka saar markuu quustuu qallacay qaniiyo intuu la dhigay quruurux markay noqdeen ayuu qoonkii u gaday wixii niqaata yidhi qur'a kuma gaabsanine qalkaa hoosiya bishmaha qamanwiyo intuu isjaray ayuu yidhi qaadirow qasmiyo nidar waxaan ku maray qiyaamaha ugu ballama qaraartaa dhagaxaliya halkay iga soo qabteen qaroonta markaan dhex galo qabiilada aadanaay qaladkaad iga gashiyo qallooc ay ugu fasheen inaan qaarkiin ka jaro qudhayda u aarsadaa murtidu way qeexan tahay qud bay ku aroorsan tahay run bay u qafaalan tahay qadiyad bay hiil u tahay quluub bay jaalla tahay qastiga meeshaan la rabay far waaweyn baan ku qoray waxaynu ka qaadannaa jahligu suu wax u qarribo waxaan meel loogu qorin tacliin lagu qaabilsiin nafluhu qaladka uu ka galo qabuuraha qoonka nool shareecada qaaligaa qaflad bay kaga jiraan qalbiga nuur looma gelin qar iyo buur baa ka xiga dabeetana way qadfaan xadiistay quursadaan qur-aankay hadal gashaan qismiga dhaxalkay duraan iskuulladu maaha qalad qurux waa iyo ammaan aqoontu dadkay qortaa qof nool bay suubisaa qalbiga dubay bay dhistaa qalloocay tuusisaa qanaaco naftay bartaa qabyaalada way huftaa qabkiiyo kibirkay dishaa ninkii qooqow qudhaa horaa qalal kuugu jiray qofnimadadaa jabnayd adaa maahmaah u qalan haladag maan kaaga qoro nin qayrkaayo oo mar jiray qoraagow maan ku baro quman hooyay ahayd dad wiil qurahay qabtaa laqaaduhu waa agoon qabraa aabbihii la dhigay qaraabana kama dambayn qudheeduna waa sabool qaxar bay noloshu tahay qoriyo muufay gaddaa qamiir bay iibisaa qadaadiicday heshiyo waxay soo qaban kartay qurbaha ugu dhoofisooo tacliin soo qaada tidhi qudhiisu qofkay xun tahay qabiixnimo loo qadaray maxfuudkana loogu qoray qoraannimo uu bartiyo qasnado lacagu heliya qalinkuma saacidoo khasaaruu kororhsadee qamriya doofaar ka dharag wixii lala soo qabtiyo qaxarkii laga mariyo qoftii korisana ilow dabeetana waa qisee markuu soo qalin jabshoo dhulkiinnii qaba la yidhi ayuu dibu soo qulqulay quman waa ooman tahay qorraxday taagan tahay qalbigu waa gubanayaa hilowgiisay qabtaa qacday aragtoo istiri salaan dhabu qiimo badan halkaa qacday aragtoo istiri salaan dhabu qiimo badan halkaa laabtaa ku qaba qalbiga wiilkaaga saar ayaa hooga isku turi wuxuu yidhi kayrmehele duqdaadaa soo qarqarin qoftaadaa dheertiga ah salaan kama qaadayo qoraannimadaan bartiya qabkaygaa diidayo qubayse markaaga hore qumanoo qaarkii dambiya qabow laguhii noqdeen quwad iyo tabar gabeen gacmaha lawyada ku qaban qabandhaca shagax ku tiri ayaa qabarhuudsatoo ilmada soo qubatay iyo cod ay oo hini kastoo qix iyo hinraag u badan qumaatiba loo maqnayn ayay tiri qoolifow ilaah baa qaadir oo xisaabtaan qaadaye qamiirkaan kugu korshiyo canjeelaan kuu qase quraacman kaaga dubo wuxuu yidhi waa qaraar qashin weeyoo ma cuno jiraa laga qaadaya waxay tidhi qoolifow waxaan quud heli kariya qudhaydaba waa nacdee kacoo jiif qaado oo qolkaagii hore bal'aad wuxuu yidhi waa qarmuun qarbuushkan aragga daran sariiraha qanaxyadaa qululyaa seexan kara maxaa habar yahay qarriban halkaa aniga igu qaban waxay tidhi qoolifow qiyaasta intaad maqnayd dhaliishaydoo quraad malaha soo qaayibtee wax kala sooma aadan qaban waxaan qoontayda gelin amaan qadaf igu ahayn miyaan qoonkii ku barin waxaan nahay qoon muslima ummada qayb baan ka nahay qilbada bari baan degnaa qab baan leennahay wax nacahan aan sidi qaadan karin ninkaan qabinow qudhaa qabbaan dhaqan kale ahaw dad kale qawsaaru noqo waxaan u malaynayaa taas halkaasi ku gabagabowday